barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
waa maalin axadda ah toddoba-iyo tobanka bisha novembar sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mida barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo uu marti ku yahay hal abuuro dhallinyaro ah oo curiya maasooyinka iyo heesaha
maxay daraallee indhuhu ilmada kuu daadiye kuwaan dadka ugu jeclaa maxaan uga go'ay dartaa dareenka walaalnimiyo dubaax iyo jiirka baas naftayda maxay dabreen xaashiyo aan daabiciyo maxaan soo diray farriin ammaan adi kaa da'weyn dushaada maxaan ku qubay daaradda gurigeenna iyo albaabka iyo dayrka hore maxaan ubaxyada dul suray yaa salaam heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
edebtiyo asluubtiyo shalagu hadooye abuurtii wacnayde ilaahay sameeye soomaalida ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida
barnaamijyo kale ayaa lagu soo waramayaa in axadda maanta ah ay ka bilowdeen magaalada caasimadda ah ee baqdaad ee dalka ciraaq halka magaalooyinka dhaca dhinaca koofureedna laga sameeyey shaqo joojin barnaambaxyadan oo ay shacabka ku dalbanayaan isbeddel siyaasadeed ayaa ilaa iyo hadda waxaa ku dhintay boqolaal qof tan iyo markii ay bilowdeen waxaana markoodii hore ay ka bilowdeen magaalada baqdaad dibadbixi maanta ayaa waxaa bilaabay ardayda iskuullada magaalada baqdaad oo isugu tegay fagaaraha taxriir ee bartamaha magaalada iyadoo ay ku biireen dhallinyaro kale dhinaca koonfureedna magaalooyinka kuud najaf diiwaaniya iyo nasriya xafiisyada dowladda iyo iskuullada ayaa la xiray kadibna dadka waxay isugu soo baxeen waddooyinka magaalada basra iyo magaalada kale ee xilla dibadbaxyada ayaa waxa ay ahaayeen kuwo xooganaa iyadoo dadkuna ay xireen waddooyinka codbixiyaasha dalka sri lanka ayaa doortay madaxweyne cusub gotabaya rajabaska oo ah toddobaatan jiir horey u soo noqday wasiirka difaaca ee dalkaasi ee soo hogaamiyey ciidanka militariga kolkii ay dagaalka kula jireen kooxda gooni ugosadka ah ee taimilka toban sano ka hor ayaa ku guuleystay doorashadii la qabtay shalay ninkii ay doorashada ku tartamayeen sajeth bermadaza oo ah konton iyo laba jir uu dhalay madaxweynihii hore ee la dilay rasaanhi bermadasa ayaa qirtay in laga adkaaday wuxuuna u hambaliyeeyey madaxweynaha cusub ee la doortay madaxweynaha la doortay ayaa xudun ka dhigay ayaa xudun uga dhigay ololihiisa doorasho inuu ammaanka ahmiyad gaara siin doono kadib weeraro toban bilood ka hor ka dhacay dalkaasi oo ay geysteen kooxo raacsan kooxda daacish weerarkaasi oo ay ku dhinteen laba boqol lixdan iyo sagaal qof kooxaha taamilka iyo weliba muslimiinta dalkaasi ayaa labaduba ka walaacsanaa in madaxweynaha haatan la doortay uu guulaysto muslimiin u socotay goobaha codbixinta ayaa maalintii shalay lagu weeraray bas ay saarnaayeen waxaana halkaasi ku dhaawacmay laba qof waxaana arrintaasi cambaareeyey guddiga doorashooyinka ee dalkaasi
warkii caalamka ayaa intaasi nooga dhan halkaad kala socoteenna waa v o a haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaana magaalada boosaaso noogu soo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkiiba xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o e barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa caqabadaha hortaagan dhallinyarada hal abuurka leh in bulshada qaybaheeda kala duwan ay gaadhsiiyaan gabayada ama hal abuurka iyagu leeyihiin abwaan maxamed cumar cali oo ka mid ah dhallinyarada hibada iyo hal abuurka leh ayaa toddobaadkan barnaamijka uga warramay arrimahaasi Ee, halabuurkaygu aniga waxaan nin dhalinyaro ah oo muddo kusoo jiray ee, suugaanta curunta suugaan curunta qeybaheeda kala duwan Ee, xilligan bilaaba dee xilligan yaraabaan bilaaba anoo un is- waxaan u curunaya unbaan is arkay iskuulkii iyo dugsi qur-aankii iyo ilaahay inta ka dambeysana waan kusoo dhex jiray waayahay m- maxaa kugu dhaliya marka inaad noqotid nin dhallinyaro ah oo hal abuur leh oo aad gabaydid kolley dee ee, abwaano horaa hore uga hadlayo abwaan hadda aan mag ishayn baa waxa uu yidhi haddaan gabaga uurkoo bukiyo arami kaa keenin ama ama oog jacayl iyo kalgacal kuga ijbaaraynin afkoo laga yidhaahday tixu aran ma yeeshaan Ee, mararka ugu horreysa kolley anigu ee, kastoo ujeedooyinka cadcad oo waaweynka ah oo tiirarka ah ay keenaan qofku inuu hal abuur noqdo haddana waxaa jira mid hibaayo qofku ama uu ilaahay subxaana watacaala uu iskaga dhaliyo ama huddo ah uu ka soo gaaro eheladiis oo sida abtiyaashiis iyo dadka adigu qaraabadayo aqrabkayo aadka ugu dhows aabihiis iyo habti- abtigiis iyo adeerkiis awowihiis hooyadiis walaalkiis dadka noocaas ay hibo u leeyihiin inay ahlu suugaan yihiin oy hore u suugaanta u oran jireen anigana hooyadii baa in badan eh, suugaanta curisan noocyada kala duwan waxaan u aaneyn karaa marka halkaas inaan ka sidee dhallinyarada uga faa'iidaysaa marka hal abuurkaaga wallaahi hal abuurkaygu ee waxyaalo badan baan kaga hadlay ee waxaan kaga hadlay dee dhallinyaraa la iska yahay waxyaalo badan oo ku saabsan dhallinyarada iyo jacaylka iyo haasaaba waa ka hadlay maansooyin qiimo badan oo ee deegaanka ka hadlaya waan ka hadlay inkastoo dee ee degmo gaar ah oo markaan macnaha inta aan tegay ama aan booqday aan waxyaalo mu- aad iyo aad u muhiima ama kheyraad fara badan oo ay urursatay oo aan ku arkay ha keenaan ama si guudba deegaanka aan uga hadlo waa jiraanin waxaad iga wartaa marka abwane adigoo ah nin dhallinyaro ah oo hal abuur leh marka loo fiiriyo dhinaca dhallinyarada maxaa hal abuurnimadaada dhallinyarada uga faa'iidaysaa oo aad ku wacyigelisaa wallaahi ee dhallinyaradu inteeda ugu badani maanta ay garan mayaanin suugaantu qiimaha ay leedahay. oo in unbay ka haystaanin oo ay ka fahmayaanin ee waxaana ka mid ah hadda sida heesahan casriga oo dambe oo la casriyeeyey iyo muusiga qof kastoo dhallinyaro ah haddaa tidhahda hadduu ku yidhahdo ma abwaan baa tahay haa dee hadalka wuxuu kaaga bilaabayaa qiimihiisa u garanayaa hees ma samaysaa ama hees jacayle iyo curi ama hees calaacala iyo curi intaa unbay suugaanta dhallinyaradu ka fahmayaanin marka waxaan leeyahay dhallinyarada suugaantu ee hees keliya maahan suugaantu noocyo fara badan bay leedahay gabayay leedahay maansooyin bay leedahay geeraar bay leedahay way noocyo badan tahay laakiin maanta nin dhallinyaraayo macnaha raadinaya taariikhdii ama abwaan ama qof gabyaa ah raadinaya oo gabay iyo maanso iyo inuu wax ka faa'iiso raadinaya maba jiroba dhammaantood hadday ku arkaaniin waxay ku leeyihiin hees ii samay bis macnaha ee horey baan arrinta noocaas aan wed oo aan kula hadlayo gabayga ruuxsa aan leeyahay gabayow gabayow ku ogi inuu waqtigu eeda kaa galayo inkastood afkaygii ahayd aynigaa socay macnaha dadkii suugaanta iyo gabayada qiimaha u haystay oo yaqaanay oo berigii hore dee galaha lagu soo fariisan jiray waa lagu wada hadli jiray fariimaha laisuu gaadhsiin jiray bulshada lagu wacyigelin jiray abwaanadii hore oo dhan haddaad maanta taariikhdoodii baadho amaad gooyadooda dhegaysato waxay ahaayeen wax dowladnimada iyo bulshada dhexdeeda si aada uga muuqday laakiin maanta wixii qiima ma laho dadkii haddaad si kasta ula hadashid aad gabay kula hadashid wax qiima uma arkaan laakiin haddaa hal hees quriso maanta hal hees keliya haddaa curiso iyo haddaad boqol gabay aad samaysay oo qiimo lo bulshada dhexdeeda wax taraya markaa hees baa ka qiima kala qiimo badan bulshada dhexdeeda sababtoo ah dadka maanta joogo dhallinyaradaba heesta wax u yaqaana suugaanta inteeda kalena aad u aad u haysataa wax waa gabay iyo waayoraa laga soo tegay baa lagu leeyahay tii caraabiga ahay reer biyi- reer miyiga ahaa baa gabi jiray ku leeyahay marka caqabadaha noocaasa keenaya maanta inay s- qofkii hal abuurka lahaana uu la aamuso wixiisii markuu waayo cid ka dhegaysata ama qiimo u yeesha ama ixtiraamta uu waayo wuu la aamusayaa marka heesihii baa iyadoo sidaas oo xaaladooda la ogyahay oo sidaas ah iyadoo ruuxooda maanta aynu aragnaa inay qar ka siilooto oo dee waxa masraxyada lasoo istaagayo dhammaanteen waynu wada ognahay oo heesaa deer murti leh oo xigmad leh oo socon karaa ma jiraan qof kastaaba hadal unbuu wuxuu soo saarsaday muusigiisi iyo laxankiisii taasaana keenaysa macnaa qof kasta wuxuu hamigiisu yahay inuu heesaa noqdo heeso laakiin inuu qofku wax kaleeto curiyo wax kaleeto raadiyo oo taariikh kale iyo suugaan kale iyo gabayo iyo waxyaalo kaleo faa'iido le uu raadiyo waxaa kala qiimo badan inuu heesaa noqdo ama hees u dhigayso bas idinka laftigiina dhallinyaradiina hal abuurka leh oo abwaaniinta ah soo lama raba inaad idinku hal abuurka dhallinyarada kor u qaadaan idinku aa isku tagtaan oo aad gruub noqotaan dadka aad uga faa'iidaysaan idaacadaha iyo ka hadashaan in dhallinyarada iyo dadka bulshadaba lagu baraarujiyo ee dhanka suugaanta ama ee gabayada iyo hal abuurka aad leedihiin oo kale wallaahi niyahow ee arrinka noocaasi meelal badan buu ka jiraa soomaaliya dhallinyaro badan oo ururaayo abwaana ah xataa boosaasadan aan joogno way ka dhisan yihiin haddana caqabadaha ugu waaweyn oo haystaa waxa weeye suugaantii iyo gabayadii dadku xuma yaqaanaan dhallinyarada siiba dhallinyarada dadka waaweyn hadda waa iska mashquulsan yihin lama helo intooda badan laakiin markii aanu eh, meelaha masraxyada ama buwaagta lagu soo bandhigayo ama xafladuhu ka jiraaniin oo kaleeto dadka dhaqankii weli waa hayaano waa lagu casuumayaa abwaanka waa loo yeerayaa laakiin haddana waxaa u malaysaa muhiimad saa u weyn inaysan suugaantu bulshada soomaaliyeed siiba dhallinyarada aysan agtooda qiimo weyn ka lahayn ee adig ahaan maxamed cumar xaaji ee waxaad iga warataa maxaa ka mid a marka hal abuurkaaga adigu kaa soo maaxday oo aad leedahay wallaahi yuusufow ee anigu xal abuur badan baan leeyahay gabayo badan baan sameeyey maansooyin badan baan sameeyey maanso ee ka hadlaysa deegaanka degmo gaaraba ha qusayso markaas anigu aan arkay waxaan aan ku arkay laakiin inteeda ugu badan soomaaliya khayraadka way ka siman marka maansadaasi waxay igu dhalato aan uriyey labadi kun iyo lixyo tobankii bay ahayd maraan booqasho ku tegay degmada baargaal ee magaalada dhexdeeda waxaan arkay waxyaalo aada iyo aada u fara badan oo soomaaliya maanta ay ka simantaa khayraadkaas hadday baddii tahay kalluunkii uu yahay hadday beerihii tahay hadday xoolihii miyiga iyo iyo mawaashigii uu yahay hadduu yahay fooxii iyo beeyadii iyo waxyaalaha noocaasa hadday amnigii tahay oo soomaaliya maanta inteeda ugu badani sida aan filayno amni baa lagu seexdaa hadday inkastoo ay soo hagaagayso waxyaalaha noocaas anigoo cabiraya uun degmadu magaca uunbay leedahay keliya mahane intaas aan ka hadlayo soomaalida degmooyinkeeda inta ugu badan way ka siman yihiin marka maansadaas iyadoo dhammaystiran haddaad iga qabatid waxaa ka mid ah marka hore salaan bilan boqoranoo la barax tiray wadnaha baalashiis iyo beerka aan ka soo jaray inta hadal bannaan iyo buuraha ka qaraweyn baridaan u dirayaa soomaali oo idil marka xiga baraariyo nabad lagu bariistiyo nafteennu badbaadoo dhibka laga baxaabaan boqorkeen ka tuugnay allahayna baalmarin tuuku baargaal haddaan baro dadka reer puntland iyo soomaali badankeed waa meel badiyo buur ilaahay ballaarshoo bilantii puntland iyo baled khayr inay tahay badi laysku ra waa meel balaayiyo tuuku booba joogino ruuxii bannaan taga asagoo naf iyo maal labadaba u baqi haynberiye uu ku gamaya waa meel badweyn lahoo baarafoorde boodiyo uu badanku joogoo barqa hore kalluunkii bisay lagaga helaya barna balaf barna baraf la gelinoo masaakiinta beledkiyo marti soo ballaysiyo ruuxii u baahani bartaa uu ka helaya mugdi waa balaaye waa meel bidhaan iyo bilic lagu askumayo bahda leyrku barfiskoo badweyn iyo bahda leyrku joogto ilaa leylka badid ilaa leylka badidii barqo tahay magaaladu beeruhuna cirifkiyo bartamaha ku yaaleen ee basradii ciraaq camal timir wada bislaatiyo busur looga helaya beeyaduna buuxdee inta bilo lasoo guro bartamaha magaalada lagu baayacaya buurihii hogbixin iyo ballibaar dushiisiyo barta cuur ku taaliyo warwar baallihiisiyo balliyadii abdeexaan xoolaha ku nool badi bilicdoodu wacantoo beledkii la geeyo baruur lagu qadeeya kolley hadda inahaasaan kasoo ka xasuustaa waa masaas aad bay u dheer tahay khayraadka magaca unbay halkaasi leedahay laakiin intaasoo dhan soomaaliya waa yaalla caan bayna ku tahay marka waa gabay aad kaga hadlaysa arrimaha deegaanka iyo siyaabaha uu ku dhisan yahay haa khayraadka deegaanka iyo macnaha nimcada ilaahi subxaana wa tacaala uu ina siiyey oo bad iyo biriba camiran oo aynu haysano deegaanka dhallinyaradu ee haddeer ilaahay aafadii tahriibka naga eh, jooji oo hadda aada iyo aad bay u yartahay sababteedana waxaa iskale dariiqooyinkii la mari jiray oo iska soo adkaaday iyo dhibaato wadamada ka dhacday hadda eh, waca- wax taagan oo deegaanka ah oo maanta dhalinyarada deegaanka ay ka cararayeen eh, way yartahay ma jirto laakiin beriga hore oo aan gabayga tirtirinayay gabayo fara badan inkastoo hadda aanan hayn laakiin gabayo fara badan oo haddaan dib u baaro la helayo qaamu- eh, macnaha meelahan xogtayda iyo abwaa- suugaanteyda aan ku aruuriyo laga soo helaya baa jira oo aan ku wacyigelinaya dhalinyaradu inay deegaankooda ama iimaansadaan oo dalkooda aysan ka tegin waayo dan dal aadan lahayn waa dareen ku joog baa layidhi waayahay ee ma jidhaa marka qiso adigu kugu dhacday oo aad eh, ka gabayday oo hal abuurkeeda aad leedahay qisooyin fara badan baa jira oo eh, haba u badlaaneen dhanka dhalinyaranimada iyo jacaylka meelahaas aan u malaynaya dhalinyaradu maanta dib looga sheekay inay aada iyo aada uga helaan marka eh, qiso jirtay oo kasoo dee hadda aan iska odayabay hadda muddo aanan gelin howlahaas laakiin berigaan dhalinyarada ahaa oo iska rirtida jira xoogaa waa ka maxaa ka mid ah wallaahi qisadaasi ee way jirtaa qiso aada iyo aada u dheer weeye ee qof dumara oo hadda ee aniguna dee calafkeedan gooni u helo aan guursaday iyaduna calafkeeda gooni u heshoy guursatay baa jirtay oo bari si fiican ay wax noo dhex mareen si fiicanna dee dhalinyarada waxay dhahdaan sokorta isku noqonay si kaleo ma garatee marka qoftaas ee xoogaa waxaan ka dareemay cagajiid iyo adigu xaalad ee markaas gadaal kala soo gudboonaatay oo halkii ay wax noo mareeyeen xoogaa aan ka arkay gaabis marka maasan ka sameeyey aan ka- aan kaga hadlayo macnaha aan qaabka anigu aan daacadda ugu ahay ya iyo sida aan macnaha ula jecelahay inaanu meel gaaro iyo sida xoogaha iyadu ay u hagajiidayso marka waxay ku bilaabanaysaa maxay daraalee indhuhu ilmada kuu daadiyeen kuwaan dadka ugu jeclaa maxaan uga go'ay dartaa dareenka walaalnimiyo dubaax iyo jiirka baas naftayda maxay dabreen xaashiyo aan daabiciyo maxaan soo diray fariin ammaan adi kaa da'weyn dushaada maxaan ku qubay daaradda gurigeenna iyo albaabkiiyo deyrka hore maxaan ubaxyada dul suray maxaan sidii ruux dardaran xuskuna ka daboolan yahay duleedkiinun fadhiyey waxaan u dibji maxaan u dib jiray habeen dantayda maxaan u gabay sidaadan u mudan darxumo dadaal aan kuugu jiray duruustaan dhiganayiyo maxaan dugsigii u jaray maxaan kugu dilay wakhtiga inaad dadka dhaafto iyo maxaan dayaxa koriyo daruuraha kula jeclaa maxaan deji raas lahaa maxaan daarsees lahaa nolosha ta u doorka roon maxaan u dadaal lahaa bustaanada dooggeliyo maxaan dalagyada cishqiga damaashaad gey lahaa nafteeda ha doojise maxaan dhagaxii dixday culays ila soo dersiyo anoo diif iyo dhib qaba si aadan u diiqadoon intaan kuu furay dibnaha dareen fadxad weyn ku idhi walow aan daalanaa duruufana ay jireen ma- waxaan daca siisan lahaa maxaan hadyad kuugu diray habeenkoo dumay badhkii mar uun dayaxii maqnaa iftiinkuna uu damoo dadkiiyo dhirtu ay mid yiin dhulkuna daadkii sinmoo dabayluhu dhaca hayaan adoo kob dugsoon ka galay maxaan duufaan dhex maray anoo deggan kuula baxay maxaa doqonkiiyo i tidhi maxaan dayax kaa mutoon daryeel kaa tabanayaa cag iyo dumar baad ahayd qofkii jecel daaliyee maxaa dhigashada ku baray adoo ducfaruur ibaday maxaan samir iyo dulqaad dadaal dheeriya la imid xusuus duugowday iyo maxaan sawirrada dugsaday inaan dego oon ku lado dabuubtaadii horiyo maxaan dib u eegay weedh mar bay ku dareemi iyo mar bay darsi xaaladdaa mar uunbay kuu damqani maxaan door biday rajada intaan kugu dabalugo'ay khasaare maxaan la degay intaas kusoo way dheertaa maasada laakiin intaasaan kusoo koobaynaa qisadaa markay kugu dhacday oo gabaygaas aad tirisay kadib maxaa xigay marka wallaahi in yahow dee eh, way gaartay horta iyo waan gaarsiiyey si kastaba dee maanta wax kasta iska fududaanayno tiknolojiyad baa la isticmaalaya iyo social media jiro ayada aan jirin anigu waan- wax waan tirinaya iyo eh, hadda ka hor baan xasuustaa labadii kun iyo tobankii bay ahayd kolley nin weyn baan hadda anigu labii toban labada kun iyo tobankii waan haasaawayey soomaaliyana dee tiknolojiyadu ma is soo gaarin oo qaabkan mobile internetku inooma imaanin ah, sida hadda looma isticmaalo uma jirin uma badnayn mobile internetna ma jirin marka berigaas waa jirtay eh, gabdho aan suugaan kula hadlay haddana waxay gaarsiiyaan waaye iyo qaabaan u gaarsiiyo waayay ee, waa mahadsan tahay abwaane gabagabada barnaamijka hibada ee hal abuurka idaacadda v o a baa isla soo gaarnay ee, hal abuurkaaga sidoo kale dhalinyarada ma kula hadashaa dhiirigelinta dhalinyarada hadday tahay dib u soo kabashada dalka xaaladaha wacyiga jira ka wacyigelinta tahriibta mukhaadaraadka iyo shaqala-aanta dhalinyarada inta badan la sheegay inay shaqala-aan yihiin wallaahi eh, yuusufow aad iyo aad baa mahadsan tahay waxyaalo fara badan oo aad iyo aad maanta u muhiima eh, dhalinyarada waanu haya oo hal abuurka ah waa barnaamij dhan insha allah waan jeclahay inaan kaga hadli doono aniguna isku soo dabaridi doono barnaamij ka hadlaya dhalinyarada iyo jahaynteeda haddii lahayd haddii lahayd waay ee, dhallinyaradiina hal abuurka leh ma jiraan dhalinyarada inay isku xiran yihiin oo hal abuurkooda ay ku wacyigeliyaan bulshada iyo dhalinyarada haa niyo waa ka jiraa nin ururo fara badan oo dhalinyaro ah oo abwaano ah oo qoraa ah oo boosaaso ka dhisan oo shaqeeya baa jira insha allah bimila kariim oo oo ka hadla wacyigelinta laakiin niyo dee caqabada marka hore un baan kuu sheegayo maanta haddaad tidhaahdo eh, dalkeenu horta sida ugu ugu weyn ma lahan eh, wax taageera hal abuurka tusaale hadeer haddaad tidhaahdo bandhig sugaaneed baan qabanaya oo kaleeto qofkii isaga unba isku tiirsan dhaqamo aad iyo aad u adag bay leedahay bay- bay- bay leedahay soomaalidu oo ah wax kasta inay maanta qofku jeebkiisa u kala baxo hadda meelo badan oo aan tegay sida eh, hargeysa oo kaleeto somalilan oo kaleeto wayna kaga horeeyaan oo aniga ruuxayga marar ba ay dhalinyaro aan ugu ku booqday halkaas ay ooga mahad celinaya ii qabteen bandhig suugaaneed aad u qiimo badan ku shilin igama bixin hoolkii guri dhan oo dhalinyaradu leedahay baa jira oo ururka soomayo waa ugu mahad celinaya ay gacanta ku hayaan nin somalilan oo wax kasta oo xataa kaamiradiisu ay taalo boosaaso ma laha haddaad u baahato inaad meel fa- bandhig ku qabato suugaaneed hoolkii baa ugu yar boqol doolar weeye marka caqabadahaas ee, baa ugu waaweyn hal abuurka ama abwaanada soomaaliyeed oo siiba puntland haysta inaysan waxba soo gudbin karin sababtoo ah ee, haddii ay intaasoo kharasha bixiyaan oo ku talagalaan inay maalinta wax gudbiyaana dadka u iman lahaa oo kasoo qaybgeli lahaa oo soo ajiibi lahaa baa aad u yaraanaya marka inta badan layskuma ee, dhiirigeliyo dhinacaas ha iskumana tiirsanaan kardho maanta wadanka dhalinyaradu meela joogto waa ka shaqa la-aan marka idinka laftigiina haddaad wacyigelisaan oo toddobaadyo bilooyin iyo aad wadaan wacyigelino in howlabur kor loo qaado uma maleynaysa miyaan laftigiina inaad idinku ka gaabiseen in dhallinyarada aa wacyigelisaan iyo bulshadaba wallaahi dee dhallinyarada iyo bulshada waay waay- waanu wacyigelinaa Ee, maantay waxay isugu ururtay waxa wey waa social media maantay dadku ka fool ka fool jaanis weli isuma heli karo dee halkaasna qof kastaa wixii tabartiisa iyo wixii aqoontiisa karaankiisa ah wuu ka ridaa meel kastaba ha joogto soomaalidu iyo halkaas unbaa layskala socdaayo daasadaa yar unbaa dhinaca lagaga xasiigaa yar baa dhinaca lagaga wada fadhiyayo lawa- layska wada daawanaya laakiin halkaan hadeer insha allahu laakiin baan rajeynaynaa inaanu ka qayb kala qayb qa- ka qayb qaadano wacyigelinta dhallinyarada sidii loogu samayn lahaa dhallinyarada hal abuurka leh meelay wax kusoo bandhigaa barnaamijyadooda insha allah gobolka iyo degmada iyo maamulka iyo soomaalida dhammaan waxaan ugu baaqaya inta codkayga maqlaysa arrinka in laga qayb qaato dhaqanka soomaalidu waxa uu ku tiirsanaa abwaan waxa uu ku tiirsanaa eh, suugaan waxa uu ku tiirsanaa eh, hal abuur buu ku tiirsanaa hal abuurkiina maanta dhulku galay meelaha qaarkood eh, waa ka jidhaayo suugaanta iyo gabayadu aad bay qiimo ugu leeyihiin sida halkaasaan kuu sheegayo somalilan oo kaleeto xagaag haddaa baan joogay aad bay qiimo uga leedahay agteeda laakiin innaga puntland waxaa u malaysaa xoogaa inaanu si uga seexana insha allah boorkaan iska jafaynaa dee kolley dhallinyarada wi- halabuurka iyo abwaanada iyo dadka wax gud- soo gudbinaya dee qaab kasta oo lagu caawin karo waxaa la rabaa in laga- laga- lagala qayb qaato si loo soo nooleyn lahaa dhaqankii hore ee soomaalida iyo suugaantii intaad hal abuurkaaga ku guda jidhay soo bandhigidiisa iyo qoridiisa ma jiraan caqabado aad eh, kala kulantay bulshada wallaahi eh, kolley dee hal abuurka caqabada kaaga imaan kadhaa aad bay ugu yarta- u yartahay marka laga reebo niyadjabka sababtoo ah haddaad gabay soo samayso oo curiso oo tiriso meelaad bulshada ugu soo bandhigto male facebook haddaad dhigtid dee wax facebook la dhigay ciiba ma akhriso oo qiimo saasoo weyn ma laha adigu caqabada hadda ka- naga haysta ugu waaweyn waxa waaye waxa waaye meeshii aan kusoo bandhigi lahayn iyo sidaan ugu soo bandhigi lahayn iyo qaabkaan bulshada ku gaadhsiin lahayn oo aad iyo aad u yaraaday marka haddaad mid samayso mid samayso mid tiriso mid tiriso dhacdo ka tiriso dhacdo ka tiriso ay meel kasta ay- ay ka buuxsamaaniin dee guriga wuxuu noqonayaa wada wada bugaag qoran oo iska rasisan cid maanta iyo macnaha dareemaysa qiimaha ay leeyihiin ama waxay ka hadlayaan ka turjumayaan gabay gabay gabay caraabigii iyo dadka hore gabi jiray baa lagu leeyay hadda maanta hees ma samaysaa abwaano haddaadan hees samaysamin dee waxba lama joogto waa ka dhacsantahay wey haa dhalinyarada in dhaqanka lasoo noolayo aad iyo aad bay umuhiimsan tahay dhaqamo reer galbeed baa maanta la qaatay oo inagu aynaan lahayn dhaqankeenna haddaan ka tagno dee mid kalena gaari mayno waa xaqiiq wey ninka maanta boosaasi jooga ee nin yurub jooga sidiisa u jaranaya u dhaqmaya dee diinteenuna meesha ay dhigta oon garanaynaayo almaru maca man axaba buu nabi caleyhi salaatu wasalaam qofku waxa uu la mid noqonayaa ama uu qiyaamaha lala soo saaraya waa cidda uu jecel yaha wey intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii hibada iyo alaabuurka oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda v o a ee duhurnimadani anigoo yuusuf maxamuud yuusuf ayaa barnaamijka idinla socodsiinayey intaa barnaamijkan la mid a ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay yuusuf aad buu u mahadsan yahay weli waxaad nagala socotaan v o a laanta afka soomaaliga haatanna kusoo dhowaada xubintii cayaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa la diyaara mahadsaned maxamed haddii aan ku horeyno ee, ciyaaraha isreebreebka yurub oo habeenadii lasoo dhaafay dhacayay xalay ee, kulamo dhowr ah ayaa dhacay xulalka jarmalka iyo holland ayaana xaqiijiyey inay u gudbeen ciyaaraha qaramada yurub ee labada kun iyo labaatanka holland sideed sano kadib ayay iska xaadirisay tartanada yurub ee, sideedii sano ee lasoo dhaafayna waa ay ka harayeen ciyaartii xalay waqooyiga ireland ayay barbaro la galeen eber iyo eber ah laakiin dhibicdii ay ugu baahnayd ayay halkaasi ka heshay jarmalka ayaase afar iyo eber ku qabtay belarus ciyaarihii kale ee dhacay weles laba iyo eber ayay kaga badisay azerbaijan croatia iyo slovakia saddex iyo hal waxaa ku badisay xulka croatia slovenia ayaa latviya hal iyo eber dirtay n waqooyiga macedonia waxaa ka badaysay austria oo ku garaacday laba gool iyo gool poland laba iyo hal ayay ku garaacday xulka israel ilaa iyo hadda dalalka u gudbay ee xaqiijiyey inay usoo baxeen ciyaaraha qaramada yurub waxaa ka mid ah n xulka wadanka faransiiska n xulka qaranka ee turkiga xulalka kale ee soo baxay waxaa ku jira sida aan sheegnay jarmalka iyo holland iyo laakiin faransiiska ayaanan weli usoo gudbin oo aan iraahde bortuqiiska ayaanan weli soo gudbin oo sugaya ciyaaraha ee dhici doona ee ugu dambeeya waxaa kaloo soo gudbay croatia belgiumka austria czech republic ingiriiska finland talyaaniga poland ruushka spain sweden iyo ukraine dhegeystayaal wararka ciyaarahana waa naga intaa
waa tahay dhegeystayaal markanna dhinacii kaalmaha suugaanta xasan aadan samater
aynigeeda dumarkiyo asageedka mudani afar suxurka roole aynigeeda dumarkiyo asageedka mudani afar suxurka roole edebtiyo asluubtiyo ishalaagu hadooye abuurtii wacnayde ilaahay sameeye soomaalidahayde abuurtii wacnayde ilaahay sameeye soomaalidahayde kaadaynaheedu kaa awdan ceebu kaadaynaheedu kaa awdan ceebu ciidim allah hubkaadiyo irdahaad ku nooshahay algumadu magaado balayadu maage ubaxii dalkaygiyo ayndha ku jibaade inantii arligaay araggii waddankaay iftinkii dhulka hooyiyo quruxdii umadayli cawlilaaw quruxdii umadayli cawlilaaw
heestaasi ili iyo cawri la-aw ee fanaanka xasan aadan samater ayaa dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo tan iyo inta aan galabta afarta dib hawada isugu maqli doono waa anigoo ah nuur iyo maxamed bashiir iyo bashiir abikar oo dhinaca soo saarista inoo jooga oo idin leh sidaa iyo duhur wanaagsan
adniga u sharaf badan alla wuxuu sameeyey abkii ugu sameeyay adniga u sharaf badan alla wuxuu sameeyey abkii ugu sareeyay udubiyo ubaxee ehelkeeda quruxdaay aylayskii cadceedaay afar iyo tobnaadee ololiyo ilaay ilayskii cadceedaay afar iyo tobnaadee